marka nabigu yahay tuminu billahi walyaami alaakhiri marka uu leeyahay macnaheeda si aan rumaysana gaashahayd inay u banaan tahay maaha annaga ku saraynayna gaalada inay mukhaatabiin mafruuci shariica yihiin marka la leeyahay man kaana yuuminu billahi walyaami alaakhiri falyukun mudayfa in qofkaan rumaysnayn sharciga laga fahmayo inay u banaan tahay dayfka iyo martida inuu ihaanaysto oo dullaysto maaha ee xukunka qofkii maadaama wasfigan uu saameyn ku leeyahay xukunka lagu adkeynaya intaa way wadhac ka tag ida saakitu ninka aamusay canhu maskuutu canhu ka aamusay af hadduu ka baqa sheegitaankiisa aw jahila uuba ka jaahil yahay ninkan mutakalimka alxukm xukumka mafhuumka maskuutu canhuga hadduuba ka jaahil yahay aw nudqu hadalkan mantuuqa lagu jawaabayo in jaraba waxaa keenoo soo jiriyay lisuuli su-aal baa keentay oo su-aal mu muwaafaqatan li su-aali buuga jawaabay aw jaryan wuxuu ku socday cala ladii qalab sida haalibka ah aw imtinaanin ama ziyaadat limtinaan iyo kumanashabiya dalwadaysiba zaaid ee leedahay la dheer tahay kan kale laga aamusay aw wifaaq ilwaaqici ama sida jirtay waafaqsan tahay waljahli wata'kiidi ama wuxuu ka jaahil yahay ama loo adkeynayaa cinda saamic cidda maqlaysa yaa loo adkeynaya ama ka jaahil ah kadib wuxuu yihi wamuqtaba taksiisi laysa yaxdulu aysan wamaa curiba laysa yashmulu intaanu aqsaamtii mafhuumul mukhaalafada gelin yuu halkan ka sheegay mas'ale mas'aladii haddahay la xiriirta waxaan idhi waxyaabaha mawaanicda ictibaari lmafhuum ah haddii qofkii jaryan cala ladii qalab uu yihi fii xujuurikum qaar bay lafdiga daahirkiisa ku khasisay mafhuumkii laga fahmi lahaana waxaan idhi kawnihi kharaja makraj alghaalib yaa maanic ku noqday in kii kale looga qiyaasto oo la yidhahda kii kalena waa mid weeye xukun muwaafiq u ah la siiyo ma diidaysa arrintani lafdiguna shaamil ma aho ma kulminayo oo markuu yihi fii xujuurikum tii xijigaada aan ku jirin lafdigu ma keen marka uu ku yihi laba walaalo ah yulkil yamiin gogo laguma kulmin karo lafdigiisa kama muuqato in labadii nikaaxayna aan lagu kulmin karin haddaba maadaama isagu miduu xukunkii lafdigiisa ku khasisay mafhuumkiina maanic diiday uu jiro amirina lafdigan kama muuqato ma soo gelayaan ma looga qiyaasan karaa jawaabtu wax maanica miyaa jira diidaya maya wada muqtaba taksiis ku gaaryeelida hadalkiisa qeyd gaara uu ku gaaryeeray wuxuu keenayahay laysa maha yaxdulu mid xaraantinimeynaya oo diidaya aysan in looga qiyaasto masaladii oo mas'aladii maskuuta canugii waa looga qiyaasan karaa hadday cilo jaamica la helo wamaa curiba waxa lagu hadlay ardiga lafdigu ujeedaa laysa maaha yashmulu mid kulminaya oo dilaala lafdiyana maaha mafhuumka ictibaarkiisana maanicda reebay baabu qiyaas way geli kartaa wax diidaya ma jiraan wey marka curiba lafdigu ujeedaa waa cawaarib baa la yidhahdaa alfaada macaanida iyo sifaadka gasha sadaqee cumuumka min cawaarib alfaad macaani alfaad waya kan la yihahda marka lafdigan la cardiye lagu hadlay ee lagu nudqiga eh ma kulminaya way kan maskuuta canuga haddaanu kulminayni mafhuumkiina maanicda hor istaagay in looga qiyaasto taksiiska iyo qeyd baa lagu daray waxyaabahaas mafhuumkiisa ay manciyeen in loo qiyaasta diidi maysa ayuu yidhi kadib waxa u gudbay aqsaamtii mafhuum lmukhaalaf oo waxa uu yidhi wahuwa darfun cilatun wacadadu wa minhu shartun gaayatun tuctamadu walxasru wsifatu milu maa culim min hanamin saamat wasaa'imi alhanam macruufat lhanami aw maa yuclafu alkhulfu fi nnafyi liayin yusrafu adcafuha allaqabu wahwa maa ubi min dunihi nadmu lkalaami alcarabi ilaa aakhirkii abyaada mafhuum almukhaalafa aqsaamtiisa uu kaga hadlay qof marka horeysa waxa uu tiriyey aqsaamta mafhuumka mukhaalafada kadibna aqsaamtii uu tiriyey iyo wuxuu u tartiibiyey siay u kala xoog badan xoog badan yihiin mabaaxista aqsaamta qaybtama ee la xiriirtana oo daqaa'iq ahna waa uu sheegay wuxuu yihi wahwa mafhuumu mukhaalafadu darfun mafhuumu darfi buu noqon karaa oo qayb nooc mafhuumu darf baa la yihahdaa cilatin mafhuum cilatun ama cilatin mafhuum lcilu noqon karaa cadadun mafhuum lcadad buu noqon karaa waxaa kamid a minhu sharطu mafhum sharطi baa kamida aayat mafhum gaaya kamida tuctamadu oo laictimaada waa ka takmilat lbeyt walxasru mafhum xasri baa kamida wasifatu mafhum sifa kamida oo mawaaxisteedii iyana uu raaciyey waxaa kaloo kamida mafhum laqab masamil bar waxaa la yidhahdaa zamani iyo makani labada wuu noqon karaa zamaniga waxaa weye alxaju ashhurun weye macluumaatun bila la yaqaan ashhurun macluumaatun waxaa laga fahmayaa bilaha waxaan ahayn inaanu xaj jirin wahuwa sawaab oo xajka aanu asaxaynin marka kadib ba haduuba xaj ruuxii niyoodo meeqshay fi kayri waqti la niyoodayba oo aan asaxaynin mise cumrigiisu bedelaya masalada halkaasa ku salaysantahay mafhuumkaas makaanigana wa antum caakifuuna fi lmasaajidi masaajid ku ictikaafsan waxaa laga fahmay meelaan masaajid ahayn inaan lagu ictikaafi karin oon guryaha iyo gidaarada banaanka lala fariisan karin nooca labaadi mafhuum lcilla wey mafhuum lcilluhu waa nooc kamida mafhuum sifa waa ninkii haddii uu wasfi ku xiro wasfigaana cilla munaasiba iyo hayr munaasiba labadaba ay ka dhici karto suu dib ka tilmaami doona muadinku oo mafhuum lcilla haddaad tiraahdo acti saa'ila lixaajati ninkan weydiisanaya tugsanaya waa baahan yahay haysi waxaa laga fahmayaa in qofkii aan baahnayn aan la siinaynin qaybta saddexaadi waa mafhuum lcadad fajliduuhum thamaaniina jaldatan sideetan jadal ku dhufto ka badan ma lagu dhufan karaa maya kuma dhufan kartaan lama dhihin laakin waxaan ka fahnay markii sideetan lagu qayday ka badan in lagu dhufto inaan la ogolayn mafhuum shardi waxa weeyaan ma nooca afraad ee mafhuumyada uu sheegay oo waxay waa in kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina hadday uur leeyihiin nafaqa siiya waxaa laga fahmay haddaan uur lahayna siinina waana shardigii intaa ku xiran jumlada shardiyada nooca shanaad uu sheegay haayatun mafhuum lhaaya wey ilah wuxuu yihi falaa taxilu lahu uma banaana min bacdu intaa kadib markuu saddex furo kadib xataa tankixa zawjan hayra nin kale ilaa ay guursato halkaa waxaa laga fahmay halkaas waxaa laga fahmay haddii ay nin kala guursato oo haayada la gaaro kadib inayna mamnuuci iyo taxriimkii uu zuulayo ay haddee tuctamadu la cuskanayo uu yihi wuxuu ishaarayaa takmilat lbeydna waa ka dhinac dhinacna macno kale ku ishaarayaayo mafaahiimtaa shantii mafaahiim xujaa oo la ixtijaajayo wey wa cala qawl raajix wey laakiin mafhuumulcadadka gaar ahaan culimada qaybo badan ba waxay yidhaahdeen jamhuur ahlilcilmi muctabar maaha oo xujo maaha walxasru wasifatu mitlu maa culim walxasru mafhuum lxasri baa ah nooca lixaad iyaaka nacbudu keligaa baan ku caabudeyna waxaa laga fahmay cid kale ma caabudeyna iyaaka nacbudu adig keligaa baan ku caabudeyna xasriguna anwaac weeyo ilaa iyo inamaa iyo adawaad taqdiimu lmacmuul iyo waxyaala saas oo kaloo badan ayuu leeyahay oo qaybtan taqdiimu lmacmuulka dibbuu mar kale ka ishaari doonaa naadinku ka toddobaadi wasifatu mafhuumu sifa ayaa kamid a mitlu maa culim sida laga ogaanayo oo kaleeto min hanamin saamat ari foofay wasaa'imi lghanami ariga kiisu foofay wuxuu ku leeyahay mafhuumu sifuhu ama sifadu mutaqadima ha noqoto ama mutaakhira ha noqoto sida haddaad tidhaahdo waxaa zake lagu leeyahay min alghanami saa'ima ariga foofa ama aad tidhaahdo waxaa zake lagu leeyahay saa'im alghanam ariga foofaya sifadii saa'imka ahayd foofitaanka ahayd ama horay mari ama gadaal mariya mafhuumu sifuhu isna waxaa weeye mafhuum xujaah oo kamida mafhuum lmukhaalafa nooc kamida wey haddii la ariga foofa zaka lagu leeyahay waxaa laga gartay kaan foofin inaan zaka lagu lahayn xoolihii intaa gaara zaka lagu leeyahay cadadkii bay geli inaan zaka lagu lahayn bay geli inta ka hooseysa xataa haddaan nas sariixa iman wey haddaba intaasi waa mabxas ziyaado uu raaciyay sifada oo leeyahay mutaqadima iyo mutaakhira mid bay dooni ha noqoto can ilmawsuuf mas'alo kalaa la xiriirta haddaba mafhuumkaasi nafyu lxukmi ayuu keenayaa markii la yidhaahdo zaka ku waajibaysa saa'imat alghanam ama alghanam saa'ima la yidhaahdo xukm baa loo isbaatiyey xukunkiina wuxuu ka kooban yahay sifa iyo mawsuuf hanam oo mawsuufa iyo khifa oo saadata ama saaim ilghanam mudaaf iyo mudaaf ilayhi isu noqdaane sifa iyo mawsuufka isu yihiin markii mustalaxa usuriyiinta la joogo in sifada loogama jeedo timactiga nuxaada oo kaleeto ee sifa waxaa looga jeedaa shay lafdi ah oo macna lafdi kale qayd ku sameynaya ama shardi u noqonaya ama haayib u noqonaya dhan baba sifas soo gelaya oo qaybo kamida saaraya haddaba masalada waxaa looga jeedaa masale kalaa ku salaysan haddaan niraahno arigii foofayey zaka ku waajibi laba eray arigii foofayey baan haynaa waxaan nidhi kii aan foofaynina zaka ku waajibi mayso haddii la yidhaahdo ariga la calfiyo zaka laguma laha xukunka qaydka mafhuumka ah en qaadanay ma labadiibaan u wada celinaynaa mise sifada keliyaan u celinaynaa hanam waa hanam mid foofay midaan foofin buu uqaybsamay kan foofay haddaan niri laguma laha wasfigaa laguma laha xukunku ma hanamka ariga iyo foofitaanka wada socdaa oo kala hadlin lo iyo geel iyo xoolo kale kala hadlin miya mise ciladu naxwunku ku salaysan yahay ee mafhuumkaan ka qaadanayna waa foofin la-aanto lo-di iyo geeli aan foofina lamid bay noqonayaan wuxuu yihi macruufat lhanami aw maa yuclafu alkhulfu fi nafyi liayin yusrafu macruufat lhanam ariga tii lacaltiisii la calfiyey zaka kama waajibaysa miyuu mafhuum ku noqonaya oo ariga iyo tii la calfiye wasfiga labadaa isu timid aw maa yuclafu mise wixii la calfiyo oo dhan zaka kama waajibayay noqonaya mafhuumku alkhulfu khilaafka ka taagani fi nafyi nafyiga xukunka mukhaarifka ee nafyiga wuxuu jeeda macna mukhaarif xukunka mafhuumka ee mukhaarifka lilmantuuqahi liayin labadaa midkeebaa yusrafu loo leexinaya mafhuumka nafyiga ah ee xukunkii loo isbaatiyey hanam saaima ah laga nafyinayo mafhuumkeeda ma hanam saaima hanam hayra saaima aan dhahaynaa oo alhanam almacruufa mise almacruuf laa zakaata caleyhi baan dhahaynaa macruufat lhanam ariga la calfiyey aw maa yucrafu mise waxa la calfinayo alkhulfu khilaaf baa ka taagan fi nafyi nafyiga liayin yusrafu midkooda loo leexinayo adcafuha laqaw wahwa maa uli min dunihi nadmu lkalaami alcarabi kadib hadda wuxuu galay inuu kala tartiibiyo mafaahiimtu si ay kala xoog badan yihiin oo wuxuu yihi adcafuha mafaahiimta waxaa ugu daciifsan allaqabu mafhuum laqab wahwa mafhuum laqab waxaa la yidhaha maa lafdi maag shaygii ubiya la diiday min duunihi isaga la-aantii nadmu lkalaami hadalkii tixitaankiisa alcarabiy ee carabiga waxaan hadalka carabiga isaga in la sheega mooyan asaxaynin laakiin aan macno kale looga sii jeedin way wuxuu uga jeedaa musnadu ileyhiga way haddii ficilku faacil leeyahay jaa muxamadun baa layidhi dad kale inaanan imanin lagama saameeyo maxamed baa yimid bal mafhuumka cala laqabka ictibaarintiisa waxay yidhahdeen qad yakunu kufran markii la yidhi maxamedun rasuulullah maxamed rasuulka ilaahi weeye haddii la tirada waxaa laga fahmaya cid kaloo rasuula inaanay jirin rasuulkan inaanu jirin kufran wey haddaba mafhuumu laqab wuxuu leeyahay mantaqa saliimka iyo lugat lcarab baan isnaad ka maarmin oo musnadu ileyhi aan ka maarmin ama faacila ama mubtadaa ama waxyaabaha lamidka marka laqabka iyo asmaada acyaanta iyo waxaa loo sheegaa in hadalka loo soo tiiriyo oo isnaadkii jumalkuu ku asaxo isaga la-aantiina jumalkii tarkiibkii carabiga ma asaxayo ee mafhuumkiisa in loo jeedo xukun ka duwan in la siiya maaha waana halkaas uga jeeda wahuwa maa ubi min dunihi nadmu kalaami alcarabi kaasaa ugu daciifsan ayuu yihi ictibaarintiisa iyo qiimayntiisa wuxuu yihi aclaahu laa yushidu ila alculamaa wamaa limantuuqin bidacfin intama aclaahu mafhuumka kan ugu sarreeya kacbuka ugu daciifsan yahay kan ugu sarreeyana laa yurshidu ma hanuuniyo ila alculamaa culamada mooyeen cid kala hanuuni maaha ma jiraan wuxuu uga jeedaa haddii uu mafhuumu mafhuum alxasri adaat nafyi walisbaat la isticmaalo wey walihada saas darteed yu laa ilaaha ila allah ay noqotay mafaahiimta mukhaalafada haddaba kan ugu xoog badan waa mafhuumu alxasriga adaadka nafyiga iyo isbaatka ay isugu yimaadaan ee kelimatu tawxiidka laa ilaha ila allah laa yurshidu ila alculamaa manduuqiisu waxaa weeye in irshaadkii iyo hanuunintii laga nafiyey waxaan culimad ahayn mantuuqiisa wey mafhuumkiisana culimada in loo sugay wey laa ilaaha ila allah mantuuqeedu waxaa weeye alla aan alla ahayn inaanu jirin waxaana laga fahmayaa inuu alla keliya jiro wuxuu yihi waxaa ku xiga wamaa limantuuqin bidacfin intama wamaa shaybaa ku xiga intamaa u nisba sheegtay limantuuqin mantuuqa bidacfin maca dacfin isagoo dacfi ku jiro haddaan mafhuum ka dhigno saddexdii noocen dalaalat liqtibaa iyo dalaalat lishaara iyo dalaalat limaa watanbihin soo maray bay culimada qaar yidhaahdeen waa mantuuq hayra sariixa qaarna waa mafhuum ay yidhaahdeen haddii aan nidhaahno waa mafhuum waa darajada labaad ee ku xiga dacfina uu ku jiray utiirintoodii mantuuqa hayra sariixa way aan soo niri fashartu falwasfu fashartu waa ku xiga dabaqada darajada saddexaad ee ugu xoog badani mafhuumu shardiga wey wain kuna ulaati xamlin tan ur lahayn waxba lagu hayn wey mafhuumka saddexa afraad ee ku xigaay falwasfu martaba raabica waxaa weeye mafhuum lwasfi alladii wasfigaasoo yunaasibu munaasabka ah wasfigaasoo cilada iyo munaasabada ka dhaxaysaay la garanayo sababtoo haddii ciladii iyo munaasabadii ay caddahay sida xoolaha fuufayo oo kaleeto waxaa way xoolaha guriga lagu calfiyo in kharash iyo culays iyo wax badan kasoo furo qofkii oy takaaliif badan ku hayaan wuxuu yihi laakiin fa mutlaqu lwasfi baa ku xiga wasfiga mutlaqa yaa lahu isaga yuqaaribu ku dhow oo wasfi wax munaasabo oo ka dhaxaysaay aanay jirin wasfiga hayra munaasibkiihi waxii baabu tacabud awagaarki hase ahaatee inaanu mafhuum lahayn yaa cala asaxiixi wasawaabi ah facadadun humata taqdiimun yali wahuwa xujatun cala nahji ljali facadadun mafhuum lcadad ayaa ku xiga oo mafhuum lcadadku daraja ahaan wuxuu ka dambeeya ku xigaa mafhuum lwasfiga mafhuum sifa humata taqdiimun horumarin baa yali kusii xiga oo taqdiimu lmacmuulki iyaaka nacbudu ahayd oo kaleeto iyaa kusii xiga darajo ahaan wahuwa mafhuumka oo dhani guud ahaan isku soo duuduubo xujatun xujo wey cala nahji ariiqa aljaliyi ee waadixa raajixa cinda aimati lusuul iyo usuuliyiinta agtooda kaasaa raajixka sidaas ayuu yihi mualifku raximah llahu tacaala intaas wuxuu kaga baxnay mantuuq iyo mafhuum babaxisti naadimku uu kaga hadlay raxmat ullahi caleyh haddaba mafhuumku waxa uu leeyahay mabaaxiis badan oo nadmi iyo manduumaadku aynan kulmin karin iyo khilaafaad iyo aqwaal badan oo lasoo kala guuriyo mabaaxista kutubta mufasalka ee gaar ahaan nasriga ah ayuu qofku si toosoo uga raadin karaa isaga oo masaa'ilka qaadaadhigeeda iyo istijaajaadkeeda halkaa uu ka helaya kadib halkan waxaa usii gudbi doonaa masalo la yihahdo mabda' lugaat lugaadku talow asalkooda milaahi baa dadka ku ilhaamiyey mise dadka isafgarab u sameeyey mise way isugu jirtaa abiyaada soo socota iyo fasalka soo socda insha allahu tacaala kaga hadlaynaa oo nagu tegaynaa wallahu aclam kadib markaynu kasoo baxnay mantuuqii iyo mafhuumkii ayuu mualifka naadimkii raximahu llahu tacaala waxa uu galay mas'alada la yihahdaa mabda lugaat lugaatku ma tawqiifiba ma istiraaxiba maxay tahay masaa'ilka ku saraysan ee ka dhalanaya arrintaas oo waxa uu yihi faslun بلطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال وما من الالفاظ للمعنى ولا قل لغة بنقل يدري من سمع مدلولها المعنى واللفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد وذو ترقب ووضع نكيرة لمطلق المعنى فريق النصارى وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام ذو الخلاف ذاهب وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كمال الشارح المنهاج ولغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع فبالإشارة وبالتعين كطفل فهم ذي القفا والبين يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق وتثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق وما سواه جاء فيه الوفق وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف intaas wuxuu kaga hadlay masalada la yidhahdo mabda lugaat iyo qiyaasku luqada madala iyo masaailka ku salaysan maxay tahay hase ahaatee waxa uu hormariyey luqo ahaan luqa maxaa la yidhahdaa sideedaas lagu ogaadaa luqo inay tahay waxa uu yidhi min lutfi rabbina rabbiga iyo naxariistiisa iyo lutfiga iyo turitaanka uu noo turay waxaa kamid a binaa anaga tacaala rabbi ka ahaaye tawsiicuhu in uu noo waasiciyey rabi lciza jala wacaala fii nudqina hadalka yaga almajaala booska uu noo waasiciyey oo luqado badan uu noo sameeyey luqadihii uu isticmaala badan noogu yeelay ama ha noqoto wadci rabbi uu dejiyey ama uu nagu hanuuniyo istilaaxaadkeeda ama labadaba ha ka koobnaatay insha allahu tacaala sidaan arki doono haddaba waa rabbi nicamkiisay kamid tahay inuu luqaadkan fara badan iyo luqadan lagu tafaahumayo lagu wada hadlayo aadamaha u sahlay ku hanuuniyey uu baray taasna wuxuu ka soo qaaday aayadda rabbi uraha subxaanahu watacaala wa min aayaatihi khalqu asamaawaati waalard waاkhtilaafu alsinatikum waalwaanikum ina fi dalika laaayaati lilcaalimiin aayadda rabbi subxaana watacaala nicamkiisa iyo waxyaaba mucjizaadkay rabbi lagu gartay inay tahay ayuu ku tusay ikhtilaafu ikhtilaafu alsinatikum waalwaanikum markaasuu ambiyadii uu soo dirayeyna rasuul kasta wuxuu ku soo diray bilisaani qowmihi liyubayina lahum haddaba rabbi naxariistiisa waxaa kamid ah inuu dadkii cibaaraad iyo erayo lagu hadlo ay isku fahmaan ku kala faa'iidaystaan aakhariya adduunba oo kala duwan haddana tiro badan si qofku waxa damiirkiisa iyo naftiisa ku jira ama uu doonayo iyo waxaanu doonaynin u kala caddeeyo wamaa min alalfaadi lilmacnaa wadic qul luqatun binaqli yadri man samic halkana wuxuu tacriifiyey wuxuu ka hadlay laba mas'alo beydkana mas'alada koowaad ee luqa maxaa la yidhaahdaa mas'alada labaadna waxa weeye sidee lagu ogaanayaa luqa inay tahay wamaa min alalfaadi wixii alfaada kamida oo wadica loo dejiyey lilmacnaa macno loo dejiyey alfaada ereyada lagu hadlo ereyadaasoo loogu talagalay macno inay ku tusaan ay macno yeeshaan qul waxaa tidhaahdaa luqatun luqa ayaa la yidhahdaa luqa waxaa la yidhaahdaa alfaada iyo ereyada dhawaqa ee xuruufta iyo sawdka leh loona dejiyey macno loogu talagalay haddaba wuxuu ku leeyahay alfaada mustacmalada ah yaa luqa ah ee alfaada muhmalada ah luqa maaha sawdka soo baxaya iyo dhawaqa aan macno gaaroo loogu talagalay aanu jirinna luqa lama yidhaahdo sida waxa la yidhaahdo tanaxnuxa inta aan macno gaara loogu talagelin ama sawdka dhawaqa qof ka soo baxaya ee khuurada oo kaleeto iyo waxyaabaha lamidkaa luqa lama yidhaahdo waayo maaha erey dhawaqa soo baxo laakiin maaha dhawaq loo dejiyey oo loogu talagalay macno arrintaasi waxay inoo gudbinaysaa inaan idhaahno lafdi sidiisaba maxaa la yidhahdaa waxay yidhahdaan lafdi waxaa la yidhahdaa alsawt almushtamilu cala alxuruuf alhijaa'iya waa dawaq soo baxay oo xuruuf alhijaayigii alif baa kaa leh ayaa la yidhahdaa haddaba dawaqa ka soo baxa waxa xayawaanaadka kalaa luqa lama yidhaahdo waayo xuruuf alhijaa ma leh waxyaabaha la yidhahdo alaniin watanaxnux iyo keyrkoodniyo washakhiir waxyaabahaas oo kaleeto iyagana luqad lama yidhaahdo oo xuruufulhijaayi malaha hadday leeyihiinna xuruufulhijaayi lafdiga kelimad ay ku noqdaan oo macno ay ku yeeshaan malaha marka wamaa min alalfaadi wixii alfaada kamid a oo wadica lilmacnaa macno loo dejiyey alfaada macnaha loo dejiyey ee in loo isticmaalo loogu talagalay qul waxaad tidhahdaa luqatun luqa wey taasaa luqa la yidhahdaa binaqli soo kala guurin buu yadri ku ogaadaa man samica qofkii maqlana qofka maqlana lafdigan in macno loogu talagalo macno uu leeyahay in la kala guuriyo oo dadkii ka horreeyay kasoo guuriyo oo loo sheego ayuu ku ogaadaa qofkii marka luqadan wuxuu leeyahay waa shay uu gala tawaarus kala dhaxal tawaarifkan waxaa lagu kala dhaxlaa inuu jiilba jiil ka maqlo si guud ahaaneed qofba qof ka maqlo arrinta ilaa xad luqada wadcigeeda markuu hoos usii galo waxbuu kasii tilmaami doonaa kale oo sidee buu ku ogaanaya ereygan macnihiisa haddaanu horay u aqoonin uu dhihi doono bitaxayuzi bitacayuni bilishaarati wa bitacayuni in loo tilmaamo ama uu isaga keliya halka kusoo haro haddaba wuxuu leeyahy dariiqa luqada lagu ogaadaayey halkan wuxuu ku xadiday inuu yahay bisamaac halkaa waxaa wuxuu soo sheegi doonaa mar kale hal tahbutu lugatu bilqiyaasi luqada qiyaas ma galaa qayb la isku raacsan yahay buu sheegi doonaa oon qiyaas gelin oo ah samaaci oo la maqlay un sidii macniheed u maqasheed aad u isticmaalayso iyo qaybna isku hayo halkadaan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala kadib waxa uu yihi madluulu hal macna walafhu mufradu mustacmalan wamuhmalan qad yuujadu wadu tarakubin intaas macno ayuu kaga hadlay macnuhu kaga hadlay wuxuu yahay waxaan niri luqada waxaa la yidhahdaa wamaa min alalfaadi lilmacnaa wadic macnaha loo dejiyey ama madluulka ay kutusayaan ereyada marka lagu dhawaaqo ee luq ahaan loo dejiyey laba mid buu noqon karaa macnana wuu noqon karaa qaa'im bimaxallin aakhar ah lafdina waa noqon karaa oo ereygan laf lafdigan laftiisu wuxuu macnihiisu yahay lafdi kale kutusaya lafdiga iyo macnaha murakabna waa noqon karaan mufradna waa noqon karaan mustacmalna waa noqon karaan muhmalna waa noqon karaan bimacna alfaada luqada carabiga macnaha loo dejiyey macnaheedaasi macnaa waa noqon karaa oo waxaan daate iyo jurmi lahayn waa noqon karaa waxaan dhawaq lahaynna waa noqon karaa oo macno qaa'im bidaatin ah waxaa la yidhahda sida ashajaaca geesinimadu geesinimadu lafdi ma aha ereygan lafdiga geesinimada macnuhu kutusayo waa macnaa nafsi ah oo qaa'im bishaksi ah mislaha waxaa lamid albukl waxaa lamida alkufr aliimaan waxyaabaha saas oo kaleeta a lamida marka macno qofkii iyo ku abuuran ama deeqsi weye ama fulay weye ama geesi weye ereyadaasoo dhani madluulkoodu waa macna waa lafdun lafdina waa noqdaa madluulka madluuluhaa luqada madluulkeeda ay kutusaysaay alfaadihi macnaa macnu noqdaa iyo wa lafdun lafdina waa noqdaa lafdiga waxaa ka mid a alqowl qowl waxaa loogu talagalay macno maaha waa dhawaqa soo baxay weer soo baxday wey weedhaa soo baxday baa qowl la yidhahdaa waxaa kamid a ereyga laftiisa alkalima la yidhahdo markay nuxaadu de ku ta isticmaalayaan alkalima huwa allafdu lmufiid lmurakab waa dhawaqaa xuruufteeda soo baxaya alkalaamu huwa allafdu lmufiid lmurakab baan leh alkalimatu lafdun mufradun ismun ficilun xarfun marka haddaba intaasi waa marna macnay kutustay kelimadii marna lafdi bay kutustay oo markaan ku leenahay luqatun dheh luqaddu waxaa soo gelaya alfaadii loo dejiyey macne waxaa kaloo lamida alfaadii loo dejiyey lafdi kale inay kutusaan laakiin lafdigaasi macne iyo mafhuum uu leeyahay laga fahmayo laga faa'iidaysanayo lafdiga iyo macnaha mufradun bay noqon karaan iyo waduu tarakubin mufrad iyo murakab labada bay noqon karaan waxay leeyihiin mufradka murakabkaa iyo mufrad tarkiibka murakabkaa mid walba mustacmal iyo hayru mustacmal labada waa noqon karaa ama mustacmal iyo muhmal waxay leeyihin mufradka mustacmalka waa sida loo yiraahdo alkalima kelimad kalimatun ereygaa markii la yidhaahdo macnay kutusaysaa waana erey mufrada macnana way leedahay loo isticmaalo alkalimatu lafdun mufradun oo kan la yidhahdo kalaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa lafdiga mufradka ah ee ereyga uu kutusayo laakiin aan mustacmal luqo ahaan loo isticmaalin ah waxaa kamid ah xuruufta markaad tirinayso allaamu almiimu aljiimu alsiinu attaaw ereygan attaaw loo bixiyey waa lafdi mufrada macnana waa leeyahay xaruuf buu kutusaya macno min alafdi buu kutusayaa qoran hase hatee xaraf ahaan kaasa ahaan lama isticmaalo waa taab ahaan lama isticmaalo luqadii lagu hadlayin bay xaraf xaraf kamid usoo gashaa murakabna way noqotaa murakabkiina wuxuu noqdaa laba qaybood murakab mustacmal ah iyo murakab muhmal ah bimacnaa lafdi murakabka waxaa looga jeedaa laba kelmadood iyo ka badan wixii ka kooban ka mustacmalka waxay yidhahdaan lafdu khabar oo kaleeta way khabar macnaha uu kutusayo loogu talagalay waa macno murakabo haddana mustacmala khabar wax dhacay yaa zaydun baa yimid maata fulanun baa dhintay dahaba fulanun jumla wuxuu kutusayaa xadath dhacay oo tacbiirka faahfaahintiisu uu murakaba iyo jumal noqonayo marka lafdiga khabarka macnaha loo dejiyey waa macno murakaba haddana mustacmal ah haday goor la isticmaalo wuxuu noqon karaa lafdigan in loo dejiyey macna murakaba macnaha murakabka ee loo dejiyeyna uu muhmal yahay sida ay yidhaahdaan lafdul hadayaan hadayaanku oo qofka iska hadhadla iska dareeriyama ana waxaan macno lahayn ku hadla haddana lafdiga hadayaankiihi wax saasoo loo st wuxuu tusay macno murakaba oo tikraariya qof xaalado gaara leh hase ahaatee lafdi intisaar loo isticmaalo ka rasmi luq ahaan loo isticmaalo maaha waa lafdi la iska itlaaqo mararka qaarkood limacna murakaba inuu kutuso darteed wawadcu nakira limutlaq lmacna fariiqu nasra wahiya lidihni ladabni lxaajibi wakam imaamin lilkhilaafi daahibi halkan wuxuu kaga hadlay asmaadii labay uqaybsantaa nakira iyo macaarif macaariftu ashyaa mucayana ayaa loo dejiyey nakiradana waa kay nuxaadu ku tacriifiyeen alismu shaa'icu fii jinsihi ismu jinsiga shaa'ic fii jinsihi ah ee ka dhexeeya ayaa loo loo dejiyey ama nakira la yidhaahdaa haddaba laba arrimood ba halkii taalla shay mushtaraga oo dihni ah oo qofka maskaxdiisa ku jira iyo shaygii maskaxda ku jira dihnigahaa oo lahu suuratu fi lkhaariji la yidhahdo tusaale ahaan rajul markii nin la yidhaahdo nin waa macno adhaanta dadka iyo maskaxda ku ku daabacan oo ku jira hase ahaatee macnaha maskaxda ku jiraayey banaanka markay hor yimaadaan ee nin iyo nin iyo nin la arko intaasuu ka dhexeeyaa haddaba ereyga nakiraba ahi rajul ma kuwan joogaa loo dejiyey mise macnaha dihniga ku jiraa loo dejiyey mar kale nakiradu waa shay mushtarak shaa'ic fii jinsi ah jinsigiina ashkhaas iyo acyaan buu leeyahay daata leh oo fil khaarij joogta sida rajul imra'a haween badan baa jooga lafdiga imra'ana ma kala xigaan waxaana loogu magacaabay oo erega uga dhexeeya limacnan mushtarak baynahu bayna bayna aljinsi jinsiga macna mushtarak oo ka dhexeeyaa jira rujuul ah ama unuuso ah haddaba nakiradu madawaatin khaarijka joogtaa loo bixiyey mise macnaha dihniga ee mushtaraga ah la yidhaahdaa rajulku rajulmu macnaha mushtaraga ee nakirada loo dejiyey loogu talagalay si macnaha dihniga ahun ay ismiga nakirada ugu khaas ahaado laakiin dhawaatan banaanka joogtaay amthaal ay u noqoto mise dhawaatan khaarijka joogtaa loo bixiyey oo macnaha dihnigihi hadduna khaarijka wujuud ku lahayni wax qiiba le maaha mise labada wada socotaa loo dejiyey halaathatu aqwaalin liahli lcilm qowlka koobaadi waa qowl kale macnaha mutlaqa ayaa loo bixiyey iyadoon lagu qaybin ma dihniba mise daata khaarija wey oo wuxuu yihi wayadcu nakira nakirada in loo dejiyey limutlaqi lmacnaa macna mutlaqa oon la dhihin waa dihni iyo dihni maaha iyo daata khaarija aan laba kala qaadin iyo fariiqun qayb culimada kamid ah nasoorah u gargaaray qayb culimada kamida alfihri min almalikiya kamida ayaa u gargaaray waxaana xujadoodu tahay ereygan rajul macno dihni ana waa la yidhaahdaa oo maskaxda ku jira oo kan wax lagu qiimeynaya shaksigan banaanka joogana rajul waa la yidhaahdaa midkood buu khaas ku yahay hadii la yidhahda macnihii dihniga iyo wujudkii khaarijigaa buu khaas ku yahay hadii la yidhahda taxakum bilaa bilaa daliil wey ama tarjiixun bilaa murajixin wey mid baa la xoogeeyey oo la rajaxay kan kale waxaa lagaga rajaxay labada labadaba waa loo isticmaala labadaba weyleeyihin wahiya nakiradu lidihni macnaha dihniga keliya usugnaatay lada ibn alxaajibi ibn alxaajib iyo ragga lamidka alfakr raazi iyo ibn xaajib rag lamida waxay yidhaahdeen macnaha dihniga keliya ayaa nakirada loo dejiyay ee wujudkan khaarijiga maaha xujadayuna waxay noqotay waxay nakiradu ismun shaayicun fi jinsi way waana rajul rujuladu waa qadri mushtaraga oo dadka ka dhexeeya qadriga mushtaragii si dihni buu ku jiraa iyo maskaxdaada adiguu ku jiraa maahane wax khaarij wujuudka kuleh wujuud khaarijka kuleh maaha oo rajul hebel maxamed iyo axmed wax ka dhexeeya isugu jira ma jiraan maxamedna waa daatadaas socota oo sifaadkeeda gaarkaa leh kana waa daatadaa socota oo sifaadkeeda gaarkaa leh marka khaarijka banaanka marka u yimaada waxba isuguma jiro mid walba wixiisa u gaar laakiin waxbaa ka dhexeeyadu waa macno dihni ay yidhahdeen marka nakiradu macnaha dihniga keliya loogu talagalay zakariya alansaari markuu masaladan ka hadlayay macnahaas ayuu rajaxay qowlka saddexaad buu sheegay haddaba macalinku wa kan badana imaamin imaam daahibin ku tagay lilkhilaafi qowlkoodaa mid khilaafsan oo cagsigiisa oo wujudka khaarijiga loo dejiyey macnaha dihnigiihi waxay yidhaahdeen looma dejin macnaha dihniga asalku waa macnaha khaarijiga iyo wujudkan khaarijiga iyo dayaadka loo dejiyey waxay naatay xujadeedu axkaamtu waxaa loo dejiyaa waxyaabaha umuur mushakasada ee khaarijka iyo banaanka joogta laakiin xaqaa'iqda dihniga ah macno alfaad looma dejiyo oo looguma talagalo waxay sii wadeen oo waxay yidhaahdeen waxyaabaha dihniga ah ima wujuud khaarija inay leedahay waima inayn lahayn haddii wujuud khaariji a leedahay macnaheeda maba la fahmi karaa dihnigan ilaa khaarijkan la arko khaarijkan la-aanteedan macnihiisa la fahmaynina huwa alaslu hadalkaasi waa ka uu rajaxay alqaraafi jamhuur lfuqa usuuliyiinna ay ku tageen alcabaadina fi laayaati albayinaat markuu jamc aljawaamic sharxayay mabxadka takhsiiska ah qowlka uu rajaxay oo yidhi kanaa sawaabka ah oo yidhi xaqiiqada dihniyada haddaba waa tabac oo ashkhaastan khaarijiyada unbay tabacu tahay masala markii la yidhaahdo zayd ama moxamed rajulnimadii qadrigii mushtaraga ay ku lahaa waa shay dihniga dadka madaxooda ku jira laakiin isaga unbay tabacu tahay la socota khaarijka intaas markuu saddexdaa qowl kaga hadlay iyo wuxuu yihi walaysa lilmacnaa bila xtiyaajin lafdun kamaa lishaarixi lminhaaji wuxuu yihi walaysa ma ahanin lilmacnaa macno keliya bila xtiyaajin isagoon loo baahnayn lafdun lafdi looma dejin kamaa lishaarixi lminhaaji sida minhaaji baybaawi ninkii sharxay oo sukiyaha jamc aljawaamic uu ku sheegay waxay yidhahdeen alfaada markii la dejinayo macnona ay yeelanayso macaani iyo alfaad yaa soo baxay halkii lafdi iyo macno uu kutusayo haddaba macno kastaba lafdi looma dejinin ee waxaa loo dejiyaa lafdi loo sameeyey la macnihii u baahan lafdi isaga gaar ku ah waxay yidhahdeen alcutuur iyo alrawaaix waxyaabaha dadka carabta soo urta wanaagsan ama xun raayixatun tayibatun iyo raa'ixatun kariihatun wey rawaaixdii laakiin iyada lafteedii baa noocyo aad u kala tiro badan leh marka hal macnaa ka dhexeeya raaixa kariiha iyo raaixa tayiba waxaa lamid waxyaabaha dhadhanka oo kaleet dhadhanka macaanka la yidhaahdo dacmun ladiidun la yidhaahdo isagii baa noocyo badan ahsa laftiisi marka mid kasta lafdi looma dejinin gaara ee lafdi waxaa macno loo dejiyaa markay baahi timaado walaysa ma ahaanin lil macnaa macno kastaba bila ixtiyaajin isagoon u baahnayn lafdin lafdi gaara looma dejisaba ma laha oo hal lafdibaa intaasoo macno soo wada hoosgalayaan iyadoo fawaariqba ha udhexaysa kala duwan yihin iyo hadalkaa yidhi kamaa lishaarixi lminhaaji sida minhaaji lbeydaawa ninka sharxay uu u yihi subki subki buu ujeedaa kitaabka la yidhaahdo jamcu aljawaamic markuu arrinta kaga hadlayo walugat rabu lahaa qad wadaca وعزوها للاصطلاح سمع فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين وحيري مسألة اللي اسمه خلافة إذا حدا بشرته هذه اللغة دي معناها يا الفاضي دجنتها يا تقسيم كالفاضي معاني دي كتوسي سي انت عن صار شرمي اي تاهي سيدا الفاضي يا اللغة من إلهام ربي بقى أو توقيفية مياه ilaahayna uu dadka baray aadam intuu baray ay ka soo dhaxleen dadku mise dadku iyagaa luuqaadkan kala duwan samaysta oo intay wax isku afgartaan buu luuqad u noqdaa lagama hadlayo masaa'il juz-i ah waxaa laga hadlaya aslu luga tusaalahaan usoo qaadan luga alcarabiya ma ilaahin baa dadka ku ilhaamiyey oo baray mise dad baa intay fariisteen wax isku heshiiye oo qoran jiilba jiil wuxuu kusii daraba luqa kaamil carabi layihahday noqotay wuxuu yihi walugatu lugada alrabu rabbigii baa lahaa luqada qad wadacaa dejiyey rabbi baa lugaadkan dejiyey dejintii weyna min aayatihi kamid noqotay wuxuuna u dejiyey aadam buu baray sida ilahi yihi wacallama aadama alasmaaa kullaha asmaadoo dhan buu baray qaybuuna barin baa jirta haddii la yidhaahdo oo cumuumka waxbaa laga saarayaa daliil bay ubaahan tahay xadiisu shafaacihi saxaaxa ku yeelana waa kii ahaa marka loo yimaado nabiyullaahi aadam calayhi salaam mawqifka in la dhihi doono wacallamaka asmaaa kulli shay wax kastaba magaciisu waa ku baray marka waxay waa siica cumuum ah cumuumkeeduna waa simooci la yidhahdo sidaan noo iman doonto insha allahu tacaala maa dalla cala alcumuumi bimaadati waana aqwa anwaaci lcumuum wey kagu xoog badan mar hadday sidaa tahay waxay yidhahdeen lugaadkana asmaau lashyaa ay tahay ashyaadiina almacaani ay noqon karto dawaatna ay noqon karto lugaduba ashyaadan bay kamid tahay oo ashajaaca lafdigani shajaaca waa ismun lishayin shaygaasoo shajaaca macnaa muxamaduna waa ismun lishaksin shaksigaasoo daata ah marka wacalamaka wacallama aadama alasmaaa kullaha lugaadii alfaadeedi baa soo gelaysa macaanida kutusaysa liannaha asmaun laha fashajaacatu ismun lmanaha macnaha geesinimada iyo waxyaaba lamidka wacaswuhaa lugadii in loo tiriyo lilistilaaxi isku afgarad yaa sumiica culamada qaar kamida laga maqlay culamada qaar baa waxay yidhaahdeen lugadani waa istilaaxiya oo dadku iyaga ayaa samaystay intii aada joogtayba luqad marka ay samaysatayna luqad gaaraa halkaa ka soo baxday luqadii ka soo baxdana iyaga is-afgaradkooda ay ku salaysan tahay su-aal baa la weydiiyey haddaba waxaa la yidhi luqadda haddii qofka labada u horeysa samaynaysa say isku afgaranayaan amaba dadkan samaynaya u horeeyaay siday isku waafaqayaan oo kan in loo jeedo see ku garanayaa wuxuu yihi fabilishaarati wabiltacayuni kaifli fahmu di lkhafaa walbayini fabilishaarati in gacan tilmaan lagu daro oo loo tilmaamo hebel la yidhaahdo wabiltacayuni inuu isaga keliya meesha kusoo haro wax yaallaba uu yahay yaa fahmu dilkhafaa ka qarsoon lagu fahmaa iyo walbayini kan cadba ka ifli sida ilmaha carruurta oo kale wuxuu yihi laba dariiq bay leedahay lagu garto asmaadan dadku dejinayaan in kan la yidhaahdo maca ereygana kan looga jeedo markii waxa ay yidhaahdaan ay wax sheegaan ishaaro in lagu daro wuu ku garan karaa qofkii aan aqoon hadda waa ku fahmi karaa maalinka intii ka dambeyn erey yaqaano isticmaaluu noqonayaa markii sii horese qof baa dejiyey kii kalena way isla garteen markuu u ishaaray halkaasi ka socotay iyo watacayuni in keligii soo haro wuxuu yidhi alaabta halkaa taalle hebel hebelka iga soo qabo halkaas waxaas magac buu sheegay waa tagayo wax yaallo on kan ahaynba maarag iyo tacayin isaga keliya cayntii soo hortay noqonaysaa markaasuu garanayaa kan in loo jeeda wixii soo qaamo lahaa waxaa lamida wuri arrintaasi kadifli sida ilmaha carruurta ilmaha carruurta markuu dhashaa isagoo luqada qonimuba iyuu ka kacaa mar ereyada luqada wuxuu waayay diintiiya dadka ku xeeran kaga bartaa bilishaarati watacayuni waxaa soo qad intii la yihahdo meeshii uu warwareego warwareego wax kale u waayo soo qabtaa isagii markaasu hadda kadib berri soo qad marki la yidhaha wuu soo qabtaa waa gartaa ama waa loo tilmaamaayo kan kan baa la yidhahdaa markii loogu celiya laba maalmood iyo maalmo ku socotaba maalinka dambe wuu gartaa hebel in la yidhahdo soo qad marki la isagoon loo ishaarin buu soo qabtaa wuxuu yihi sida carruurtaba luuqada dadka waaweyn uga bartaan iyo dadka hore waaweynaana istilaax ahaan u kala fahmi jireen saas darteed bay luuqa gaar u taagan ku noqotay fabilishaarati in la isu tilmaamo wabitacayuni isaga keligii meesha kusoo haro wax kaloo uu ku dhaca magacii la waayo yufahmu dilkhafa kan qarsoon iyo walbayini kan cad ba fahamkiisu ahaaday saasa lagu gartaa ka dhufi sida nooca caruurtaaba lagu garto waxa way masaladan isweydiin kara haddaba khilaafkaasi khilaaf dheer wey khilaaf muran badan weeye oo akthar muctazila iyo ahlu sunnaha qeyb kamid a xataa ay qabaan khilaaf waxa weeye tacriifka xaqiiqada iyo majaajka marka la tacriifinayo saameyn ku leh oo waa ku nadmu lwaraqaat markuu tacriifinayay xaqiiqada u lahaa wa thalithan ila ila majaazin wa ila xaqiiqatin waxadduha mustacmila min daka fi mawduucihi wixii loo dejiyey wadca rabbi hadday tahay waqiila ma yajri khitaaban fi istilaaxin ma yajri khitaaban fi istilaaxin qudima khitaab istilaax mutaqadim ahaana wacazwuha lilistilaaxi sumica uu ku salaynaya masalada haddaba khilaafka intaa laagla ee aada loogu hardamay maxaa ku salaysan oo simaarta iyo faa'iidadeeda maxay tahay faaidadale waxay tahi waxa wayuu yihi yubnaa calayhi waxaa lagu salaynayaa khilaafkaas oo samaradiisii noqonaysa ma tawqiifiya mise waa istilaaxiya alqalbu qalbu luga lugadii in la gediyo oo la bedelo wuxuu lehi ereyada luqadu alfaad macaanida wey haddaan nidhaahdo tawqiifiya weeye oo rabbi baa sidaa dadka u barayna hade rabbi wixii uu siduu u baray in la bedelo ma banaana hadday tahay dadku waxay samaysteenna wixii dadku samaysteen waa bedeli karaan wacalayhi haddii ay ereygii macno loo yaqiinay oom dadkii kamida ku isdilaaxaan oo ku itifaaqaan macno kale macnihii kale xukunkii sharcigahaa ma isbedelaya tusaale ahaan watalaaqu furitaankii bikasqini sharaaba sharaabka iga soo waraabi biyaha igasoo isoo waraabi isoo sii dalaaq